waxaanu ka doodi doonaa aynu dhirta miraha dhirta miraha bixisa ayaa weli noo sii socota odayaasha ka doodaya waxaa ka mid ah aburaale siciid afqarshe dhegaweyne maxamed nuur maanta odayaal wuxuu noqon doonaa doodeen waxay noqon doontaa aynu ka hadli doonaa dhirta miraha bixisaa intii ka hadlay ayaynu maanta bal isku dayaynaa inaynu ka sheeg sheegno geedka igu horreeya oo aan soo jeedinaya waxaa weeye sadkaxda sadkax geedkaas sadkaxda ahi waxbaa la cunaa waxay u kala baxdaa laba geed sadkax geel iyo sadkax waxaraad ayaan moodayaa inay tahay saas anigu kol baan u aqayn waxaan ku horraysiinayaa buraale ubrado
waa tahay horta geedkaa isaga axmed nuurow aada sheegtay anigu waxaan u aqaanaa askax ma lahaa qori waa geed isku mara dhirta weliba u badan meesha guri caska ah ee laga guuray marka roob ku do-o ee marna noqota jabadka marna noqota berrinka dhirtaas ayay isku martaa badiba waxaanu u aqaanaa askaxriyaad bahashaasu waxay leedahay kurtumo ka baxa midhaheeda oo dusha ah geedku caleen badan ma laha qorina ma leh waa geedkaa dhirta isku mara sida geed saarkaoo kale riyuhu markay arkaan way ku soo yaacaan oo way cunaan dadkuna markuu curdinka yahay oo ayyan suufka gudaha ku yeelanin wuu cunaado ay curdinka tahay saasaa kurtumada yaryare dusha ah yaasaa laysaga googo yaasaa laysaga xadiyaa iyadoo qurmumush leh oo inayna yar yar yar yar oo curdina leh yaa afka la gashadaa khusuusanba barka la cunaa waa intay subaxa tahay qaboonada ay tahay geedkaa anigu saasaan u aqaanaa markay gahaydhana waxay yeelataa suuf bida ayay yeelataa oo gudaha ku yeelataa marka la kala jeexo suufkaasaa ka soo baxa anigu intaasaan u aqaanaa geedkaas intaana dhaafsiin maayo haddaana wax dambe xusuusan
waxaad xusuustay ereygaana saskax geel ama askax geel iyo askax ari waxaan ugu moodaya inay ahayd askax riyaad waxaan ku celinayaa ninka riyaad siciid siciidow adiguna bal maxaad kasheegay
waad mahadsan tahay axmed waxa weeye saatan ama sadkax la yidhahda ama askax la yidhahda waa iska un dhihidiisu waa isla mid geedkaas sidaa braal u sheegay waxa weeye geeda aan dheerdheerayn oo cawska gaagaaban bay la ekaadaan meelaha ay ka baxaanina waxay u badan yihiin meelaha dhul biyuhu ay ku fidaaniin ay ku fidaan siman u badan dhulka jilicsan ayay ka baxdaa qodax male oo geedaha qodaxda le ma aha caleen yar yaroo balbalaaran oo saa u waaweynayn bay leedahay iyaduna waxa weeye sida uu sheegay anigu laba nooc ayuun baan u aqaana mid waxay leedahay geesa yar yar oo aad mudayso sida qodaxda oo kale laakiin aan ahayn qodaxda wax mudaysa iska jilicsan oo ah iska taagtaagan midina waa siman tahay oo ma leh qodax dhirtana iskuma marto siday u badan tahay banaankii toos uga baxdaa si caadiyaba isaga baxdaa dhirtana iskuma marto dhirta dheerdheeraata maaha oo iyadu ma dheerdheeraato sida cawska gaagaaban oo kaleeto ayay laaleeg tahay sidaa maaragtay ayayna labadaa nooc u tahay oo waa dhici ka dhaata kuwo kaleeto inay jiri karaan laakiin anigu labadaa nooc baan u aqaanaa labada nooc baa banaankay ka baxaanin waay mid ruqahaas leh iyo mid siman oo tan siman xoogaa waxaad moodi kadhaa inay bar madow leedahay xoogaa madow raactay tan kaleetana ay geedaha caws caleenta u eg tahay midabkeeda intaasana lagu dari laha
wareertaan kasoo dhigayaa waxaan usii gudbinayaa ninka la yidhaahdo daahir afqarshe daahir afqarshe maxaa cunta
mahadsanid askax geedkaa la yidhaahdo sida uu u sheegay siciid horta waa laba nooc midna waa midhaheedu waa siiban yihiin oo ma leh qorfanyo midna naase yaryar bay leedahay geedka naasaha yaryar lihi waa geedka geedka ku maran
yaan caleenta lahayn muuqata caleenta ma- laamaha yaryar inta la gooyo naasaha yaryar la iska gooyo labadubana horta caanay leeyihiin waa dad caanaa bixiya marka laga gooyo naasaha yaree buurbuuran sida fiqiburaanaba u sheegay markaasaa la cunaa markiiba wuu ku- isu kaa diidaya markaad midhka cunto wax ka badan laakiin hadduu yar qaboobo waxa dhimaya caanahan kulaylinayay oo in doonaa laga yar cuni karaa dhirta aada la isugu sii daayana ma aha waa dhirta unan suntana ahayn maaragtay dhallinyarada xoola la joogtaana ay iska cuntaa waa kaa naasaha leh kan kale ee maaragtay sidaa sulxa u ah ee aan naasaa lahayn isagu meel goonniyuu ka baxaa markaasuu sida burdadka oo kale iyo oo wuxuu leeyahay isagu caleemo waaweyn markaasaad aragtaa midho ka laalaada oo maaragtay naaso waaweyn oo in doora la ego qumbuculsan labaduba intay curdi ka yihiin baa la cunaa marka geedku macno weyn oo sidaa loogu sii isticmaalo male waxaynu unu jeednaa in la ogaado oo uu ka mid yahay dhirta la cuno mar hadduu gaxaydho lama cuno mid walibana intaa buuran uurkaa weyn wuxuu ku haystaa cudbi marka uu gaxaydho midkii wale cudbigiinaba haddana inin yar buu madaxa kusii leeyahay way buubaan markiiba Een, intaa uu caloosha ku haystaa inta aan anigu ka sheegi karaa intaa weeye in xoolo cunaanna u malaynaan maayo wax xoolahoo cunaya ma aanan arago dhirta caanaha leh dhaa xooluhu ma cunaan bal anigu inta aan ka sheegi karaa intaa weeye
waxaan usii gudbinayaa horta aad iyo aad baad uga doodeen waxa waaye geedkan ayaa sadkaxdu anigu waxaan u aqaan sadkax waxaan u aqaanaa askaxna waa dhahnaa oo askaxdaa laga dhigay marmar baa la yidhahdaa iyada aad bay u jilicsan tahay markay curdinta tahay saad u sheegteena midi waa yar yar madmadow oo anigu waxaanan kala gurayn in la yidhahdo sadkax naylaad sadkax waxaraad iyo sadkax eh, ari askax geel iyo askax yaad tan geedka is waaweyn oo isku sheeg- aan sheegayna waxay ahayd waa tan geela waxaa la yidhahdaa askax geel waa tan waaweyn oo horta geedku aad bay u macaan tahay markay curdinta tahay wala marba marba markay kasii curdinta tahay waa macaan waxa waaye waxa waaye weliba dhirta mm, eh, qaraabashada dhirta ugu fiican haddii curdinta tahay dibna laga dhergaa waana la qaalilyoobaa dadka aad iyo aad iyadii xabagta waa lagu qaalilyoobaa oo dadka hadduu cuno saas noolaa waxaan ugu sii gudbinayaa oo noqonayaa ninka la yidhaha dhega weyne oo isagoo aad iyo aadna alaabtaas ku xel leh
askax geedka la yidhaaho sicuunay ahayd ama ay macnaheedu ah waa odayaashaa sheegay marka anigu waxaan ku kordhinayaa askaxda anigu saddexdaa jiraan idin leedahay mid caleemo balballaaran bay bixisayo kurtumada waa leedahay oo waa taxriisyadeenna iyo nugaashi ka baxayso midhaheedu kurtumayrayo halkaasoo kale kaaga muuqanayana ma waaweyne waa ka yaryare cawska iyo ka ka dhex baxda oo goonay u baxda saddexda afarta shanta lixda iyadoo markay qariga tahay yaa la gurtaadoo intaa ay curka ta- curdanka tahaa la cunaa oo waa midda midina geedkeedu taasuu weliba kasii gaagaaban yahay kurtumaba ma leho oo midho madmadow oo barbar madow lay bixisaadoo eh, waa ka yaryeerto iyada kurtumaba ma leh oo iyana goonay meesha dhulkay ka baxdaa oo waa jirtaa midina midho waaweyn bay leedahay oo waxba ka waaweynoo ka xoog badan oo waa ka dhinta isu marta cufkan caloosha ugu jira ee ee uuskan caloosha ugu jirna waa wada leeyihiin saddexduba midi waa taa yar yar oo adkax idaad baanu ahay midina waa tan dhexe oo waa adkaxdaa dadku inina cunaado waa cunaa saddexdabana waa la cunaa saddexduba cufkaasay leeyihiin taabista ugu xoog badan geedka isku martay ka baxda oo ugu xoog badan kurtumadana labaa leh ee taa u yaryari ma leh anigu intaa intay curdanka tahaana la cunayo hadday gahaydo lama cuno cufkan caloosha ugu jirana waa kaa midhaha dabada ka adago markaas aad dabada ka goynaysa oo caruurta aad ka goynayso dabada markaad dabada ka goyso kala firdhaysaa oo bidaysaa intay dabadaas isku jirta se waa raagaysaa oo dabadana dabadana xasinaysa oo ay gantada kula jirta marka dabada saa ka tiraa da- daadanayaan midhahan dabada iniinahan dabada ka haysa markaa samaday u duulaysaa waa kala firdhaysaa iyada intaa un baan anigu intaan ka garanayo cilmi uga hay
weli waxaan ku celinayaa ninka la yidhahdo dhega weyne dhega weyne saddex xasan horta anigu waxay ku socdaa ku waafaqsanaya anigoo iga kala dhisan tahay xoogaa saddexda waa ku waafaqsanahay middan yar yar madow oo barbaraha leh waa waa ku waafaqsanahay midda kaleeto caleemaha balballaaran leh oo waaweyn oo ruqraha waaweyn dheer dheer ka soo baxda aad naasaha moodo korkeeda ku yaryarin oo afka dhuuban saas ilaa sa- hoos bay ka buuranta hoos bay ka buuranta afkana af dhubana waa yeelanaysa ruqra yar yarna waa yeelanaysa marka waxaad moodaa dhamxaragyo isaas istaag taagayaan laba taasna waa aqaan tan kaleeto iyadana waan aqaanaa oo ah dhirta isku marmartama mar qaarkood oo u dhow taa iyaduna laakiin saddexdu maxay kala yihiin tumaa geela tumaa ariya tumaa ida ah saddex
anigu ha yaryara madmadow oo aan badnayn marmar dhisa la arko oo aan sidaa labada kalea ka badan sida qaalibka ha yaryara madmadow taasaan adkaxidaadu aqaa ee murmuraysan aan dhogorta lahayn ee madmadow labadan kale askaxun baanu aqaano waa kala xoog badan yihiin ta dhirta isku martaa midho waaweyn ba ee yar midho waaweyn oo kurtumadeedan kurtumadan ka baxe dusha kaga yahay yaa kala xoog badan intaa ay curdanka tahayna weeye inta la cunaya lamana badsado labada midna oo hadda dhowr mid ka dhinto way iska kaa qabanaysa labada kale anigu magac uma kala aqaan yaa aska xun baanu aqaan
waxaan ku celinayaa kaka buraale weli muran baa jira kale muranka jiraa wuxuu yahay askax iyo saskax baynu u kala baxnay Eh, waxaan moodayaa aniga siciid inaan isu dhaweyno oo labadayadooda saskaxda labadaan ixtiraaf anu labada waa maqan Eh, middaa kow waxaan rabaa saddexdiisa in lasii kala guro kaka buraale
waad mahadsan tahay axmed horta geedkan isaga ah markaynu marka hore eegno dhawaaqa askax iyo sas- saskax labadu waa isku hal dhawaaqaa kala duwan mooje waa isku magac un oo waxaa la yidhi oodi qaadis iyo jiidis waa isla gurya geyn oo horta kaasi aynaan ku murginoo ama saskax ha ahaado ama askax ha ahaadee waa isku magac un waa magac loo wada yaqaanaa dhawaaqaa sayaraha aada moodaa inuu kala duwan yahay laakiin waa isku mid un haddii aynu ku noqono dhirta midabyadeeda ama sidaa loo kala yaqaano askax idaadaasu hadday igu soo dhacdado waa jirta askax riyaadna way jirtaa oo riyaha welibaa cuna askax geel baa markaa jirta saddexdaas nooc bay kala noqota maxaa yeelay markaa haddayna wuxuu kuu qorayn maskaxda wax lagu wada hayn karo maaha marka hadalladii hadda la yidhi xusuus baa iiga baxday oo waxaan ku xusuustay saddexdaa magac inay kala leeyihiin saddexda geedna bannaan iyo meel la yidhi- ee meel dixa ah oo bannaan iska ah iyo meel isku marida oo dhirta isku marta sida geedsaarka saddexdaba way u baxdaa bahasha oo meeshii waxayna baxdaa marka uun doogtiro barwaaqada weyn ayay baxdaa dabadeedna markaas ay xagaa uu dhaco oo dabayl ay dhacdana caleenteeda yar baa dhacda waxaa soo hadha midhaha midhahaas markaasay gahaydhaan gahaydhkaa ay gahaydhaan iyay hoosta ku wada yeeshaan kulligood cudbi cudbiga ay ku wada yeeshaanna markaa la kala jeexo bahasha yaa cudbigay ka soo baxa haraggeedaa buuraada markaasuu siduu maydhaxoo kale noqonaya haddaad idhaahdo calali wax adag buu noqonayaa oo aan dhuunta kuu maraynin waana bahalaha markiiba casha markay aroortii tahay marka la cuno ay curdinka yihiin midh qura ama laba haddaad ka cunto waad ku laqayootaadoo sin uguma noqon kartid aad laakiin curdinka yaa lagu cunaa intaa ayan ininaha yeelanin cudbigana ayan bixinin ayaa la cunaa riyuhuna wax ka jecel sida markay jabadka ka baxdo jabadka ay ka baxdo oo oo daaburburtay yay badiba saa ugu jaxataa markaasaa riyuhu kusoo yaacaanoo sababto sida qalfoonta oo kale saasay u cunaanay marka anigu intaas geedka ah u dhaafi maaya saddexdaa magacna hadaladii lagu hadlaaya daraaddood baan kusoo xusuustaa
waa midda eh, kaka buraale waad ku mahadsan tahay horta saddexdu waa isku diidan male aniga waxay ila tahay eh, midda eh, saxnaylaadka isku waafaqsan sadex riyaada anigu waxaan u aqaanaa tan caleemaha gaagaaban leh oo fadhiisata sabadada ka baxda iyo dooxooyinka yaryar oo gooniyada u baxda sadex geelana waxaan u naqaanaa saskax tan isku marta dhirta isku marta sariirta isku marta siciid Eh, saddexdaa way isku waafaqsanahaan moodayaa kow waxaan kaloo kusii daraya geedka laba faa'iday leedahay faa'ida waa inta koowaad oo waxa waa waa la cunaa waana lagu laqanyoodaa waa run oo haddaad subaxii laba xaba saddex xaba aroortii cunto waxaa toddobaad sina cunada cuni weydaba hadday cudun tahay cudunteeda lagu cuno waa kow faa'iidada labaad aan ugu arkaa waxaa waaye carruurta oo jeceshahay markay dilaacdo oo leedkaa bijisto anagu haddaan cayuhu nala kama reebi jirin waxaanu ka samaysanaa waa ka daba yaaci jiray markaasaa intaan xiro waa kaasa diyaarada kicin jiray oo bubi carruurta aad iyo aad bay u maaweerisaayo carruurtay u roontahay oo markay dilaacdo waxaas ay sii daysaa marka hal baanu qabanay markaasaan isugu faanaa taydaa dheeratay taadaa dheeray laba laba intaan isku xiro mar baan dun ku qaban jiray dun intaan dun ku xiro daba ordi jiray maanta sidhan daba ordi marka faa'iidada carruurtana carruurtay maaweerisaayo way ku fiicanta wayna cunaan waana ma- dhirta maaweelada oo dhinaca maaweelada ayay ay- ay- ayay ka qayb waxaan ku no- oo u gudbayaa geed kale oo ah geedka la yidhaahdo jilaanjil oo iyada u dhow laakiin ka duwan oo iyaduna intaa in laga qaadanaysa kow jilaanjilada waxaan siinayaa ninka la yidhaahdo marka uraya daahirka jilaanjiladu iyaduna waa geed kale iyaduna iyadoo u eg oo sidaasoo kale cudbi caloosha ku leh oo iyadu waaweynaata oo mar geed gooni u baxa leh oo weyn leh oo mar dhirta iyaduna isku fajta oo laakiin anugu midabka u ekayno iyadu jad waaye mana le iyadu wax rusnaa iyadu ay leedahay male marka waxaan u gudbinayaa ninka la yidhaahdo eh, daahir afqarshe Eh, daahir afqarshe waa ka cudur daartay ilaa uu kasoo xusuusto waxaan u dhebayaa siciid
waa waa waa mahadsan tahay axmed Eh, jilaanjilada eh, waxaa dhici kardhaa eh, in eh, tilmaamaheedii haddeer maskaxda ayan ku wada jirin laakiin jilaanjilo eh, jilaanjilo geel een, waa way jirtaa waxaa weeye geed eh, geed dhirta isku mara oo sida eh, geed taarka geedaha la yidhaahdo iyo geedahaasoo kale sidihiisaasoo kaleeto unbuu u baxaa Eh, wuxuuna leeyahay eh, miro eh, dhuudhuuban oo aan eh, laf lahayn Eh, sida bahalkan la yidhaahdo eh, maxaa la yidhahdaa eh, sakaxdan hadda ka sheekeynaynay way waxa uurka ugu jiraa oo kale waa isku mid laakiin wuxuu ka du- ka duwan yahay waxaa weeye eh, waa miro dhuudhuuban yahay isagu oo mirihiisu waa dhuudhuub eh, sidii maarata maxaa la yidhahdaa geedka ariga oo kaleeto oo yaryar geesa eesaan yar geesaheeda oo kaleeto ayuu u baxaa Eh, caleentiisu waa caleemo yar yaroo babagabsan oo saas uma eh, caleemo waaweyna laakiin xarig ahaan buu isagu dhirta ugu baxayo ugu- ugu ugu laalaab anigu intaasaan eh, ku dari lahaa
oo oo soo ceshaday eh, daakiradiisii daahirow waxa waaye geedkaanu aad bay u weynata waxaad moodaa geedkan la yidhaahdo ay u eg tahay eh, eh, tabakarta oo kale iyadii tabakartu ay isku egyihiin runtii tabakarta oo dhirta aad geesaaka u weyn oo dhirta isku fidsan ayay weyntaa miraheeduna waa madow yihin waa jed
danid tabakar lama yidhaahde dhallinyarata adoo yar baa isku lagugeliye maskar baa la yidhaahdaa maskarta sideeda oo kale yaa geedka kanuu dhirta isku maraa markaasuu dusha uga baxaa geedka markaasuu hadheeyaa markaasaa magaalada sanburco iyuu aad iyo aad dhulka beeraha leh yaa gidaarada lagu beegaa markaasuu dabeedna gidaarada raacaa markaasuu dabe gidaarka oo dhan qariyaa oo markaa dadka ka qariya markaasuu noqonayaa hoos meelaha malcaamadaha carshaanta ana wuu ka baxaa markaasuu raaca markaasuu hadhu sameeyaa dabadeed anigu isaga oo la cunayo ma aanan arag sidaas ciid sheegay laamadhu wuxuu leeyahay midho dhuudhuuban oo aad moodo geedka de- sagaarada oo kale markuu dilaacana wuxuu leeyahay cudbi sidii kii askaxda aynu kaga soo sheekaynay oo kale oo markaa dabadeed firdhayo oo kaba sii yaryar oo duulduulaya oo dunida oo dhan ku firdhaya markaasaa midkaa duulduulaya iniinna waa leeyahay oo waa iniinta wax beermaya ee markaa dhulka dabe sidaa usii raacaya markaa isagu dhirta la cuno anigu uma aqaani ee dhirtaa muunada leh ee aad iyo aad quruxda u leh ee magaalooyinka wax ka tarta ee gidaarada raacda miyigan dee ka baxda ayaanu aqaanaa intaasaan kaga baxaya
waxaan eh, ku celinayaa ninka la yidhaahdo eh, doktor buraale hadduba eh, ninka la yidhahdo madaxweynaha kusoo dambaysiinaya adiga waxaa weeye geedkaas anigu eh, waxaan u aqaanaa jilaanjila yar yara oo mijiradooda saa jidkaasoo sida geedka geed xamas u baxo oo kaleeto u baxda waan waa- waan aqaanaa oo yar yara oo mira guro iyo aruurtu gurtaan oo jilaanjilo yar dhuudhuban aad u dhuudhuban oo waan aqaan waxaan u dhaqaan jilaanjila waxaraad oo carruurta waxaanaa jirtaa gurata jilaanjilla geelna way jirtaa oo si siyo kaleeto weeye oo waa tan weyn oo aalaaba lama cuno cudunteeda ninka gaaja qabaa wuu cunaa wuu cunaa waa la cunaa oo dhirta laga qaraabtaa weeye. kolba anigu intaasaan u aqaan waxaan eh, inaga sii ilbaxsan oo aad iyo aad u yaqaana oo nolosha aqoon badan ninka la yidhaahdo shaqe buraale shaqe buraale oo maanta
geedkaa horta shilaanjidlada la yidhaahdo anigu laba nooc baan u aqaanaa nooc waxaa weeye sida bahalka baskalaxa la yidhaahdo ee ku badan ceergaaba iyo meelaha ku baxa een sanaag ku badan ee iduhu ku naaxan yaan u aqaanaa oo iduhu aad bay u jecel yihiin oo way cunaan sida cawskuna markaa sidiis sida cawska uu yahay yuu u cumbulan yahay wuxuuna bixiyaa midho midhahaasuna waxay u egyihiin bedbetel sida basbaaska qaarkiisa ka yaryara dhuudhuubana kulul iyay midhihiisu u egyihiin dadku saas uma cuno laakiin waxaan laga soo gaadhin xoolaha Ee, waxaa kaloo oo jira meelaha sida guriga dayr kale oo caashaan magaranaysa guri wanaagsan oo caashaan biyaanta oo tamentaal bisan la yidhaahdo oo lagu ka baxa sidaas yani inuhu dilaacaan sidiisuu isaga baxaa wuxuu isku maraa ooda ayuu isku maraa aad buuna markaa u dheeraadaa kaas markaas sidaas aynu bahasha askaxda ku sheegaynay marka uu gahaydo wuxuu yeeshaa cudbi dilaaca yuu leeyahay waa kow misna waa kala caleen duwan yahay ka dhulka ka baxa iyo ka geedka isku mara way kala caleen duwan yihiin oo waxaa caleen balballaadan ka geedka isku mara iyo caleen balballaadan laakiin ka ee ka baxa bannaanka waxa weeye caleentiisu waa yaryar tahay midhihiisu way dhuudhuuban yihiin sida basbaaska labada cashan ka ka weyn barbarooniga la yidhaahdo iyo ka kale ee cashan magaranaysaa kasii yaryar magaciisa hadda ma xusuusiya ka yaryar ee aada u kulul kaasaa midhihiisu u egyahay ka yaryar bay midhihiisu u egyihiin waxaana weeye geed xooluhu cunaan khusuusan idaha iyo riyuhuba way badsadaan waa kow jiraanjila geella waa la yidhahdaa jiraanjila riyaadna waa la yidhahdaa labadaba waanu aqaanaa waana dhirta calashaan hadilin maayo aan dadku aada u wada aqoonin uusan dadku ka sinayn intaasaan kaga baxaya
waad ku mahadsan sida ficilada oo aad aad aad aad loogu fasirtay waxaan ku celinayaa nin oo aqoon gaara u leh eh, dhega weyne dhega weyne adiguna
geedkan magacba uma aqaan jiraanjilada waxaan si aqaan inuu magaalada xamarna gidaarada iyo aqalada iyo arladoo dhanba ku beeran yahay oo kulli ku wada miran yahay geedkan daahir sheegaya eh, midhaha dhuudhuuban leh magaaladan xamarna kulli daaradahoo dhan waa ka ku maran oo ku wareegsan ee inagamana foga wax cunayana ma aragaan anigu inay dhirtaan ku maran tahaan arkaa. oo dhirtaan ku maran magaaladan xamarna waa ka buuxa magaalo ayaan ku marayna maba arag gabageediba burucu kusii badan yahay waata midhaha yeera fiiqfiiq afka fiiqfiiqan bay caloosha askaxda iyo askaxdu leedahayna way leedahay marka ay engegto bidaysa iyana markay engegtaasay u jirtaa waa kaa daaradaha ku maran oo magaciisa weli kaayda jiraan silageel baa layidhaha anigu se weligeydkeedaan aqaano arki jiro un daaradaha ku maran dhirtana isku mar oo hawl iyo meel kasta dhirta isku mara oo ku mara sida qaalibka ah guryaha laga guuranya waxaad arkaysaa isagoo ku maran oo oodi raacay oo oodi raacay geedka asaasan anigu weligii u arkay oo jirantila geel iyo jirantila adhi mid la yidhaahdo ma aan oqon anigu laakiin magaceeda ma oqon laakiin geedka oqoon dheer badan weligii waa arkay waa dhirta caan soomaaliyaba ugu badan ee meel dhulka meesha isku marto dhul karsato ooda ooda anigu intaan u baahan
waad ku mahadsantihi horta geedkaas waa isla garana hadda waxa waaye geed aad iyo aad u- u- u- u tiro badan oo weliba dhirta quraca iyo dhirta eh, damalka iyo dhirta waaweyn dhulkaas aad buu ugu badan yahay weliba dhirta wuu qurxiyaa guryahana wuu qurxiyaa oo sida uu daahra farka uma hareeyey ugu hareeyaa waaba lasoo qaadaa la beeraaba oo lala raadsadaa oo si isugu fa- eh, dhulka isugu baxsan. manaajirkan waa ka baxaa haddeer akademiyadaysan waa laga helaya haddii hadda dhaqaaqno waynu ka helaynaa iyada iyo geed aanu isku qab- qabanay oo anigu aanu qiinaa tabakar oo adiguna daahir qarshire uu ku sheegay en en en eh, eh, eh, madkar Eh, labadaba waa dhaqaanay madkar iyo tabakar tabakaro dhul la yidhahdaa jira tabakaro dhul la yidhahdo ayaa hadda jira oo geedkaas aad ugu sii badan yahay madkarna waa dhaqaanay xoogaa eh, waxaad moodaa diyaalisada inaynu kala gedsannahay bar bardu anagu reer bari baanu nahay oo dhinac walba waa sharax raacnayo kanna waanu haysanaa kaya goonidana waa ku hadalnaa annaga yaa reer alta duba yaa baan leenahay kow aan u gudubno geed kaleeto oo ahaa yicib yicibta waxaan u dhiibayaa daahir eh, shaqa buraale yicibta shaqa buraalow eh, bal adigaa reer mudugna ahay haye
bahasha tan horta la yidhaahdo axmedow waxaa weeye geed isagu iska baxa horta maaha wax waliba abbay leeyihiin iyo aabbe bixideeda sida soomaalidu isku raacsan tahay waxaa beera ninka dabagaalaha la yihahda sidee buu marka u beeraabaa meeshay ku jirta waxaa la yihahdaa markay bahashu baxdo oo asalkeedii kasoo jeetay asunkeedii kasoo jeeday dabagaala inuu beeray yaa waxaa la yihahdaa marka ay curdinka tahay iyo marka kale ee ayan weli cashan engeginba dabagaalaha midhaheeda jecel markaasuu urursadaa oo wuxuu ka dhigtaa raasamaad uu barri usoo noqdo markaasuu godqodaa waa isaga had iyo goor qalaanqasha hoosteeda iyo meeshii cashaan dhirtaa uun rambarsan barrideeda ee qalaanqashaas iyo muxuu ahaa geedkan gubarta la yihahdo iyo haddii may dhirtaa jiifta xamurka iyo hoosteeda waa isaga dabagaallo had iyo goor godka ka qota marka halkaa godkaa uu qotay buu cashaan ku ururiyaa baa la yihahdaa midhaha markaasuu sii hadaa jilaalka aad cuntada markaasuu qaar ilaawaa qaarkii uu ilaaway baa marka dib u baxa saasay baasha horta usoo furtaa waa kow waxaana weeye geed soomaalidu jeceshahay dhulkana kama wada baxdo ee waxay u badan tahay ee dhulkii ciida oo bilmatel ee qabnadaas iyo wixii hawskeeda raacsan ayay ka baxdaa nugaasha iyo cashadiyo dibirka kale iyo dhulka kama baxdo waa kow bahashaas waxaa weeye bahal aada loo jecel yahay soomaalidu waxay tihadaa ku mahmaadaa fadhi iyo fuud iyo cibeed laysku waa marka anigu mana guranin mana beerin hase ahaate ee waan cunay oo nooc walba waan cunay qadhiidh ahaan waan cunay oo iyada labada dhambala oo qadhiidh ahaantaa waa cunay markii iigu horrayso aan cunana waxay ahayd baan u malaynayaa kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo soddonkii bay ahaydoo laascaanoodkaasaan ka imidoo meel mudugta afkiisa oo la yidhaahdo sangurmo iyo sanaag mudug la yidhaahdo yaan reer ugu soo hidhay reerihii baa markaas iyo cibtii loo kariyey subag bay ku soo dareen caanay ku soo dareen biyaheedu waxay u ekaadaan sida shaaha oo kale ee biyahaas dheecaankeeda ee marka la kariyo ay u ekaataa haddaad iyada dheecaankeeda fuudkeeda iyo caano lagu daray aad ku hesho wax ka macaan ma ay jiraan waana dhirta soomaalidu ay ku dhaadataa taqaanaa caashaan qaraabkeeda waa la kaydsadaa xashimaa laga buxsaa magacyay kala leedahay anigu magacyadeeda ma kala aqaano laba farooda iyo laba kurtulle iyo waxbay ku kala sheeg sheegaan xiniin iyo waxbay ku sheeg sheegaan laakiin anigu guud ahaan geedkeedana waa arkado waa geedka qodaxda leh oo qodaxa buu leeyahay waana la gubaa marka calashaa hadii la maayo ee ma garanaysaa qodax bay leedahay marka geedkaas isaga ah mana beeranin mana aanan gubanin laakiin midh ahaan baan cunay soomaaliduse aad iyo aad bay u ammaantaa taariikhdiisa aad baan uga shaqeeya waxaan idhi geedkan sidee baa u isaga baxa ma geed iska baxaa ma geed la beera ah sidee buu yahay waxaan marka kusoo xaqiijiyey inuu bahalkaas sida quulaha uu dabagaaluhu xado oo meel ugu aaso uu isagana meel ku aasa markaasi dib u baxdaa markaa roobdo anigu intaas u dhaaf maayo bahashaas
walaalo waad mahadsan tahay waxaa la yidhi halkaa maqan ninkuu mariyey waa magan ilaahay ee waxaad noo sheegtay qisada ay ay geeskaan ku baxdo runtiina meesha dabagaale wax ka gartay oo inuu ka kaydsado gartay oo dib wax u dhigto oo kaysiga ka galay oo dadkii garan waaya yaa bayleeda haddii soomaalidu dabagaalaha ay dadka ka qaadan lahayd wallahi waa fiicnaan lahaa dabagaaluhu hadduu dib wax u kaydsaday oo markay miruhu u baxaan inuu miraha gadaal u dhiganayo wallahi yaa baweleya kowdhe waxaan usii gudbinayaa siciid oo aad iyo aad aan ku tirinayo inuu isagu reer mudugba yahay oo geedkaasna mudug ay ku badan tahay oo guud aada looga yaqaan bal siciid xadaran
waa mahadsantay axmed baashan jecesha la yidhaahdo anigu taas uma aan aqaanin haddii rumaanta loo hadlo inaan mirheedaas iyo geedka meelska yaala mooyaan inaan arko maahan aqoonin ahaan geedka iyo habka u baxo iyo sida uu yahay waktiyada xilliyada u baxo iyo saas uma aan aqaanin laakiin waxa weeye kulli waan geed geedahan geed adayga ah oo aan ahayn geedaha talaalka iyo geli kara oo laanta haddii aad goyso aan geedaha talaalka gelin run ama inaynuusan dhuuxba lahayn geedkiisuna geedaha aada u dheer dheeraada oo hawada sare aadam maaha waa geedaha gaagaaban ayuu ka mid yahay ka hoos ahaan u baxa ayuu ay ka mid tahay mirihiisa waxa weeye miro laba dub bay leedahay oo laba qol bay leedahay labadaa qolfood marka laga jibsho kabacdi ee beerkaas cab ayuunbaa la isticmaalaa beerkaas marka karis haddii loogu dhaqaaqana waa loo isticmaalaa ceeriinkiisa isagu ceeriina waa la cuni karaa oo waa la cunaa Eh, muddadan dambeeto waxaan maqlay eh, saliid baaba laga shiidayo saliid ayuuyo dhirta saliidda leh ayay ka mid noqotay Eh, beeritaankeeda se laakiin sida ku baxdo un dhir- un dee dhirtaa un horey isaga baxday mooyaane dhirta hadda beerista ku baxda inayan ahayn ayuunbay eh, igu muuqatay laakiin dhirta dhirtii horey u baxday oo kale oo sabanadii hore eh, hore u baxday ayuunbay ilaagyihiin miraheedu ma- geed ahaan geedkeeda laakiin tallaal iyo dhirta la beero oo marka abuurka inta lasoo qaado la abuuro meel lagu rido toos ku baxay iyo anigu u malayn maayo inay inay tahay laakiin wax walba de waxay doonayaan in oqoon waxaan u malaynayaa kolka eh, iyadu geedaha dhulka oo dhan ka wada baxa maahane toona keliya ka baxda waa toonaha halkan iska raaxsiisan ee mudug iyo galgaduud iyo hidhaan qaarkeed iyo toonahaas wixii hawdka uga baxa sidaas isku raaco daba carag eh, dhulka carabsanka ah ayuunbay ka baxdaa ee dedibka iyo dhulka adag ee saas ugama baxdo waa maanta taan ugu taasana
kuma hayno inay tahay geed eh, qiimo soomaaliya ku leh Eh, aad iyo aadna waa eh, soomaalidu way u taqaanaa meel kastana waa laga yaqaan waayo mahmaha beelada caana oo geed aad soomaalida ku qaaliya weeye waxay fadhi iyo soojiideed laysku waa macnaha ah, gurideedu way dhibaato badan tahay oo dhib baa loo maraa baa la mujinaya laakiin way macaan badan tahay haddii lagasoo lasoo marka lasoo guro la keeno waxay ku jirtaa dhirta aad iyo aad qiimaha ugu leh kow mahmahaas badan garanaysaa durbaan damtaan ka aqaanbaa kow Eh, siday u baxdana way muugataayo si loojika way muugataa geedkan waa dhirta miraha bixisa oo qorxo tahay oo qorxo baa kusida damesbedisa marka sida buraale sheegay aniga waxay la tahay waa si u dhow xaqiiqada u dhow miraha haddii lasoo qaado oo miraheeda meel lagu aaso oo muddo ay aasnaadaan oo markaas oo meesha ku doo way kasoo fuuraysaa way kasoo baxdaa waayo miraheeda xataa dhuma oo dhuma meel miraheeda haday ku daataaniin way soo baxdaa sida geleydoo kale haddii asal roob ku dao. way soo baxdaa marka sidaa buraale sheegayo geeda kana eh, quulaha iyo iyadaba way soo baxaan Eh, dabagaaluhuna waa logic oo inuu gurto aasto waa suurtooda wax uga aastaa oo oo- oo- oo- oo waxbuu kajiyaa waana fikrad fiican oo wax lagu dayan karo weli waxaan ku celinayaa nin aad iyo aadan umaleynayo inuu inuu naga sii wada badiyo kulligeen oo dhan eh, daahir afar daahir afqarshe adaga weyna baa kusoo celinaya
mahadsanid nicibta waxa weeye horta geed ka baxaa sidaa aad sheegteen hawska dhulkaa oo manaha ah meel dhacaadana ku yaal oo waa inuu haystaa ciiddaa dhacaadka ah waa kow geedku markiisa hore dhirtu waa taqaybsanoo waa geed midhood oo sidii aynu dhafaruurta iyo kagtoonka iyo gombashaaga iyo dhirtaa midhaha bixisa ee aan dhuuxa lahayn aynu u soo sheegnay horta waa noocaa hawdkaa dhereranna way ka baxaan isaga qabaday saaxiib yihiin meel qabo iyo jeerin leh yuu ka baxaa waa isku soone waa dhirta aan dheeraanin oo waxay leeyihiin mitir iyo badh kan ugu dheeri badina mitir buu leeyahay wuu isku cufan yahay higlo yar baad marka hore moodaysaa ama sidii qalanqaleed goortaad kusoo dhawaataa baad ogaanaysaa inay kala nooc yihiin marka uu caleynta leeyahay sida horta uu baxaa noociisu sidaa weeye markaa dabadeed haddii la eego nacfigiisa dhirtii hore aynu ka soo sheegnay waxaan ku malagelayaa inuu kanu labarwankii noqonaya sababta oo ah dee midhihiisa kanu sannado badan bay oolaanaya oo wax maaragtay kolkaa raandhiis leh macaankana geed la mid ihoo ka macaani inuuma baxo innaga marka aynu eegno kolkaas sidii dhulka wax looga beeri karayo loogu beeri lahaa maanan garanaynin siduu uu dhulka u qabanayo oo wax baan ku malagelayaa haddii lasoo rogo oo dhulka kan xeebta tan camuuda le camuudda uu ka bixi jiray camuudeedii ee deexda ah inuu ka bixi lahaa waan u malaynaya laakiin dhulka dadibka ah inaanu ka baxaynin yay ila tahay geedkaasi wuxuu doonayaa markaa in loo tabaabulshaysto oo mar haddaynu aragnay inuu sarac xaqiibo la yahay in laga shaqeeyana horta wuu u baahnaan lahaa waa tahay dadku waad aragtadoo lawska aan micnaha sii lahayn ayaa la dhoofiyaa oo meel walba laga beeraa markaa dabadeed dan baa u geysay hadday cibtan oo kale leeyihiin caalamkao dhan uu ku fidi lahaa ama rag ka shaqaystaa uu waddanka leeyahay waxaan marka anugu odhan lahaa geedka ayaan loo daymara-aanni sidii wax looga qaban lahaa baan tala ahaan jeedinayaa nacfigiisii kale waa aynu sheegnay midhahaa buurbuuran buu leeyahay waa tiro badan yihiin saas unbaa loo xaadhaa markii dhulka uu roobka ku badnaa midhka buuran waa tii la ohan jiray waa xabadii dhoore midhkaasaa u buuran dabadeed hadiyad baa loogu geen jiray oo waxay ahayd dabadeed suuqulkaaliya ninkii kolkaa dee hawta madaxda ka ah waxaan waxa weeyaan waxyeelaheenni oo dhan baan qiimo inala lahayni waxaan anagu odhan lahaa dabadeed geedkaa hana laga shaqeeyo dadka maskaxdiisa ha lagu beero dhulka kan dadka beeraha kulihi ee bacaadada tan ha tijaabiyeen camuudda uu ka baxayay iyo camuudda tanu waa isku nooc mar hadday arkaan inuu baxayo waxay ahaan lahayd dabadeed waxaanay hogga iyo waxaan mixnaha lahayn iyo geedaha yare xasiiska iyo ay ka beeranayaan way u aayahaayeen kitaabana wuu doonayaa anigu malintaasaan kaga baxayaa yicib
horta yicibtu madiidana oo kulligana waanu isku raacsannahay inay geed qiimo la-aad yaada tahay sidaas daahir farsi u fasirana waa ku jirtaa meesha geedkaanu geed koowaad inay noqonayso miraheenu sheegaynay inay dhirta koowaad noqonayso waa isku diida male waxaan u gudbinayaa dhega weyne dhega weyne waa adiguna maxaa iska dhiiban lahay waxaan moodayaa dhega weyne inuu isagu dhulka ay ka baxda ku noolaan jiro yicibta horta waxay baxdaa ama dayr ha noqoto ama xagaaye curdamkeedu wuxuu la baxaa sida midhaha weyn kaliishibu soo baxaya marka doogu caddaadana midhaheedu sida midhaha weyn waa bislaanaysaa waa caddaanaysaa curdankana carruurta iyo intay qalal badan ka dhindhiyaan bay in yaroo macaanoo beera ka cunaan markay curdanka markay bislaatana waa la cunaa sida qaalibkaa markay gahayrka kaeeyeen curdan ma curdankiina ka tagto saydkii qabaxa ahaa ee jigaynaayeen noqon waxay leedahay calool xanuunoo lama cuno waa lagu hunqaacaado calool xanuun bay leedoo lama cuno geedkan anigu wax badan baan ixtaaj marka ninkii caqli lagi gud baa la yidhaha meesha ay ka baxdo gud gudda yicib baa la yidhaha waa meel ciid axaaniyahoo jilicsan markii aan dhowr meelood ma ismana haysatee me- me- gudad badan bay leedahay oo guddi meel hedle gudda madaxgaal gudda soocyacad gud- guda badan bay leedahay meel hedle meel hedley ka baxdaa baa la yidhaha gudda markii aan gudihii arkay isdhex taagay aan arkay inay ishaysana dhulkii ka wada bixine meel uu isugu isugu ururtana waxaan idhi qurumo hore oo inaga horeeyey geedka wax fasiisiina aan arkay iyo nacsigiisa qurumo inaga horeeyey oo aan inaga ahayn baa waddanka ku beeraan waa tageen qurumihii beeri dabagaallahan buraale sheegaya qullahaba god buu gashadaa waa urursadaa iyadana god waa gashanaya waa urursanaya waa urursanaya marka taa godka uu dabagaaluhu geliyey waa midhihiiyo waa soo baxaysaa oo waa waa maaquul oo waa noqonaysaa oo dee midho la aasay waa soo baxayeenoo isagu beeris ma lehe halka u raashiyu isleeyahay laakiin marka roob helo midhihii waa soo fuurayaan waa soo baxayaan oo waa beermaysa laakiin aas-aaskeed hore waxaan anigu ka fikiray dhowr gooroo aan anoo dhex taagan yahay qurumo idinka horreeyaa beertaan oo dhulkaa ku kala beertay maxaa yeelay dhulkay kaley ama ka bixi lahay ama way shahaysan lahay ee guddaa waxaaba gudguddaa meesha gooniya ku ururiyey qurumo hora waa mid udug gooniyana waa leedahay oo ur gooniya iyo burji gooniyay leedahay waxaana weeye haddaad dhex seexato habeen kugu qabsado iyo haddaad maalin dhex marayso inaad bahasha hoose iska eegto marka ay bislaato bahalka hoose oo dhammi waa soo raacaya iyo masoo dhan iyo abeesoo dhan sidaba qaalibkaa meesha ay ka baxdana abeesadu kamaba guurtay ciiddaa xaanidaa iyo iyo yicib habeen oo dhan waa inay abeesada iska jirtaa haddaad maalintii dhex maraysa ama guraysana waa inaad iska jirtaa waa mid ta kale caleenteedu rinji noqotaya wax kale noqotaya haddii soomaalidu shirkee ku leedahay rinjigan xitaa guryaha la mariyo ama wuxuun lagu qabsada inuu noqon lahayd baan u malaynaya caleenteeda marada markaanu caleenteeda ku guntino si kastoo aan u maydno an iyadoo aan ka goyn bay naga dhammaataa marada oo ba- sidii ugu taal riyuhuna waa daa xooluhuna waa daacay neefka adhiga ee daaqay markaad qalato ee bislayso hilibkiisi inuu qeydhin yahay iyo inuu kuu bislaabay kala garan mayso ninka badowga aan aqoon intuu leeyahay waa qeydhi inuu hilibkii oo kala daatay arkaa oo dabkii kala gaadhiyey ninka cilmiga u lehina inuu u bislaaday waa gashaa laakiin dhiiggii inuu ka dhacay oo gu- uu ka dhacay oo uu bislaaday iyo in kale ma kala garanayso neefka iyo cibdaaqa lafteedii laftii la- lafahan la jabsanayo xoolaha waa la mid waa dhiiggu sanad dhan oo la kariyey haddii midha iyo ciba caleenta caleen iyo ciba lagu rido wuxuu noqonayaa nin oo aan la arag fintigeedana quruxda uu leeyahay wax magaalooyinka wax lagaga hinteeynayo yaarladoo dhan waa ka garab iyo qurux badan waxaynu ku qismaynaba maaynu arag yicibtu geed aan rag haysan oo fikradeedii ka maqan tahay soomaalida ee yi- fadhiga suusi cibadda si waa unbay ku maahmaahay marka waa beeran lahayn oo waa u tabaabirtaysan lahayn haddii ay aynu fikradu lahayn oo inaga maqan weeye geed iskana baxay mehe ninkii caqli leh wuxuu dib uga raacaya in qurumo hore meesha dhulka ka beereen oo halkan beel beelbeel qaarba meel yahay la kala lahaan jiray oo guddi walba gooni loo lahaan jiray waad garanaysa nacfiga ay leedahayna waxaa xitaa bahasha horta usoo doonanaysa yaa ka mid a ee dabagaalle bahalkan oo abeeso maanta wax allaale waxa bahal hoosoo dhan ugu imanaya marka yicibtu caynkaa weey gahayrkana laguma cuno ama karisa lagu cuno ama si kale ha lagu cuno waxay kaga sii wanaagsanta waa la saloolaya sidan eh, gallaydan iyo midhaheeda iyo loo saloolo yaa loo halwinaya loo saloolaya marka calool xanuun iyo waxba male waa caafimaadkeeda badani waa markaa la saloolaa inta la saloolo oo meel dhulka loo buteeyo oo dab lagu shido yaa rarankaa lagu aasaya waa laga soo fogaya iyadoo halgiisa hadhow macaankeeda iska qaban mayso markaad karisana kasii daran iyadoo saloolan micibtu saasay geed nacsiga dhulka nacsi ugu low
horta eh, sida aad uu u fasiray ama uu noo ku sharxay ninka la yidhaahdo eh, dhaga weyne waa si aad iyo aad yani aad wado in wax badan buu nagu faa'iidiyey kow horta erey ah gud iyo gudka oo koox ah ama koob ah ama kayn gaar ah oo gooni u taal ah ee gudda la yidhaahdo Eh, marmar qaarkood qaarkood iyada- iyadaba geedka ruuxa daa gud dhahaanba geedka iyo cibta ayaabaa wax la dhahaa gud isaga ruuxiisaaba marmar wax la dhahaa gud mid kale waa loo maleeyaayo habeenkii baa loo kala gudaayo oo loo kala dhuuntaayo oo meeshii loo gudi jiray inay noqotona way ka soo jeedaa inay noqoto oo sidaa kob ay noqoto kobtaas inay noqotona waa ka jeedaa waxa la yidhi midhahana waxa la yidhahda yicib geedkeedana waxa la yidhahda gud oo gud yicib ee daa la yidhahdaa taas anigu saasna waan u maqlay ee meeshay ka baxdana waxaa la yidhahdaa gud ayaa la yidhahdaa ama geedka ha la yidhaahdo ama midhahaba ha la yidhaahdo ama kobta ha la yidhaahdo ama meeshay ka baxdo loo gudayo ha yidhahdo si kastaba ku timaado horta waa geed aad iyo aad qiimo u leh waa kow kow isku diidda ma leh geeda kan eh, in la beeray waa muuqataa oo sidiisa kaleeta maaha wax kastiiba ha beereen dad hore inay beereen waa u dhowdahay oo sidaas uu sheegay ninka la yidhaahdo eh, dhega weyne waa suuragal oo geeda kanu maadaama ay nolosha dadka qayb weyn ka qaadanayso dadkii qurumihiina ka horreeyey inay beereen waa suuragal oo ay kobo kobo u beerteenoo la kala beertayoo qoladii meelay deganayd ay ay ku beeratay waa suuragal waana waa geed aad qaali u ah oo waa suuragal innagana laydinka doonayay inaynu hadda dhulka xeebaha ah oo bacaadka ah oo deexaha ah oo bacaad celinka ah waxa inaynu ku ku beero sida daahir asarka sheegay na waa lagama maarmaan mid kaleeto noqod bay leedahay oo fikrad weyn bay ku noo noo muujisay oo waxaa ah midda ah saqburaale uu sheegay oo uu yidhi wargeeda kan beeristeeda iyo taranteeda dabagaaluhu dowr buu ka qaataa dabagaaluhu marka horta hadduuba gartayba inuu wax kaydsado inuu geedka beertana waa suurtooda inuu caqli gaara leeyahay oo taas sida gaara leedahay maadaama uu gartaba inuu midhaha kan geedka intuu ka gurtoo meel kale geystay oo ku aasay qoree beeray uu ku- oo- oo- uu ku aasay roobku si kastaba ha ugu yimaadee ee uu- inuu kaydsadaho markii bilaalka uu dhaco oo miruhu dhammaadaan oo qabowga iyo xilliga qabowga ay soo dhaco sida sida shinnida oo kale isna uu mirihii kaydsado ama quulla ha noqdo ama ha noqdo yiicib labada geeda u jecel yahay labadaa geed weeye oo aada ugu mashhuulsan yahay bahal dhirta kalena wuu gurtaa isagu ye waa suuragal waa kow oo uu- uu arka kay oo hadduu kay jiray inuu ugu qasaba inay u soo baxdo uu beertana wala isu tuursada maadaama hadduu keejin kartaba inuu keejada hadduu gatay inuu qaado yargeedka ku baxda meelkaas kaga baxdana inuu gato inagu aynaan laakiin cilmiga inaan u lahayn wuxuu ku garanaya waa suurtoga laakiin waxa yaab leh inuu dabagaalo uu dawr ka qaadanayo way iska suura gashaa aniga markaa dabagaalaha aad iyo aad buu anfacay waxa kan dadki dadkii baa wax kaysan lagala yahay bahashii baa aan caqliga ahayn ayaa wax kaysanaysa horta smbi aad iyo aad u macaan badan weeye oo inay ku siadkusan waxaan ku celinayaa weli ninka la yidhahdo Ibraahim. Ibraahim weli kusii noqo
waa tahay axmed horta bahalka kan cibta la yidhaahdo asalkeeda markaa doontaan magacyadeeda waxa weeye yicib iyo